bal eeg taswiirta sideedaad mar waxaa jiray arijire oo lahaa markaas isaga ah boqol ari markaa arijirihii waxaa ka dhumay mid ka mid ah arigii maxaad u malaynaysaa markaa in uu sameeyey markaa waxa uu sameeyey waa uu doonay intii uu sagaashan iyo sagaalkii ari oo kale uu geeyey meel wanaagsan ayuu doonay middii luntay markii uu doonayey arigaasi ka mid ah sagaashan iyo sagaalkii ayaa arigaasi markaa waxaa la ohan jiray dhegqanjoor isagoo ugu wacaya dhegqanjoor dhegqanjoor ayuu raadiyey markii dambena waa uu helay taswiirtan ayadaa markaa waxaad ku aragtaa isagii oo halkii ariga ahaa soo jiidaya oo doonaya inuu badbaadiyo waxa aan kuu sheegayaa sida runta markii uu helay hashii ariga ee maqnayd aad ayuu u farxay oo hataa dusha ayuu saartay garabkiisa oo hataa deriskiisii ayuu u sheegay isaga oo aad u faraxsan saaxiib maxaad u malayn kartaa in aannu ka baran karno misaalkan isaga ah miyaad garanaysaa waxa uu yahay arijiruhu haa arijiruhu waa ciise oo miyaad garanaysaa waxa uu ahaa arigaasi keliya ee dhumay arigaasi dhumay waxa uu matelayey kuwa inaga naga mid ah ee ka leexday jidka ciise ee dhumay ee markaasi raacay jidadka shayddaanka kitaabka quduuska ah bugga luukos cutubka shan iyo toban aayadda toddobanaad waxa ay leedahay sida tan waxaan idinku leeyahay sidaas oo kale farxad ayaad jannada kaga jiri doonta dembileh toobadkeena in ka badan sagaal iyo sagaashan xaq ah oo aan toobadkeen u baahnayn